wadankan sida taqaanin waa wadan la yidhaahdo switzerland waa wadan federaal ah oo lix iyo labaatan gobol ka kooban waana wadan aada u xirxiran oo siyaasadiisu adag tahay dalkana waxaan joogaa haddeer in ku dhowo sideed iyo toban sano markii laga bilaabo labadii kun iyo sagaalkii ayaan siyaasada dalkan ku biiray ilaahayna wuxuu qoray in markii ugu horeysa lay doorto labadii kun iyo tobankii wixii ka dambeeyey hadeerna waxa weeyaan markii labaad lay doorto ku guuleysto xilkaa xildhibaanimada gobolka geneva dowladda federaalku waxay u kala dhisantahay saddex saddex level waa level federaal iyo waa level goboleed iyo waa level degmo anigu waxaan ka ahay xildhibaan degmada geneva la yidhaahdo waana degmada labaadee wadanka oo dhan marka laga laga soo tago magaalada zurich taas ayaan xildhibaan ka ahay waana city council of geneva yaa kaaga horreeyay adiga ma jiraan dad soomaali ah oo ku jira ama soo galay ina baarlamaan goboleedada dalkaas maya iiga waran xaaladda nololeed ee soomaalida bal duruufta ay ku nool yihiin iyo waayaha ay ku sugan yihiin waa su-aal aada iyo aada u fiican soomaalidu boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dalkan waxay ka yihiin qaxooti wixii ka horreeyay labadii kun iyo sideedii soomaalida waxaa la siin jiray sharci aada u liita oo la yidhaahdo sharci ku-meel gaara oo intaa dalkiini hooyo idiin hagaagayaan ayaad waddankan joogi kartiin swiiska waxay ku biireen systemkan la yidhaahdo shengen ama dublin faraha layska qaadayo labadii kun iyo sideedii wixii ka dambeeyey yurubna la saxeexeen heshiisyo badan waxay ku khasbanaadeen swiisku inay qaanuunkooda wax ka bedelaan halkaas waxaa timi in soomaalidii laftigoodii sharcigii wax laga bedelo oo soomaali badan ay hesho sharciga qaxootinimada marka nolosha soomaalida halkan runtii ma ma fududa sababtoo ah wadankan waxaa lagaga hadlaa afar luqadood qeyb waxaa lagaga hadlaa faransiis qeyb waxaa lagaga hadlaa af jarmal qeyb waxaa lagaga hadlaa af talyaani qeybna waxaa lagaga hadlaa luqad yaroo romonsh la yidhaahdo soomaalidu wadankan markay yimaadaan laqabsigiisuna wuu adag yahay iyagoo waaweynna way yimaadaan sharciguna mid fiican ma aha taasaa waxay keentaa inayna shaqo fiican helin waxbarashaduna way adag tahay sidaa darteed ayaa badanaa way kasii tegi jireen oo wadamadaa kaley sii geli jireen laakiin noloshoodu haddeer sidii hore way dhaantayoo dee caydhna way qaataan goboladana dhinaca shaqada gobolaa jira gobolada kale dhaama marka haddaad dad badan baa ku dhegeysanaya waxaa jira afar luuqadood baa lagaga hadlaa axmed adigu afartaba ma ku hadashaa mise qaarkood baad ku hadashaa
anigu waxaan ku hadlaa gobolkan joogaa faransiis baa lagaga hadlaa oo noqday luqadaydii waxaan iyadana ku yara hadlaa oo laakiin de aanan tob ku ahay luqada af jarmalka oo aan iskuolka ku bartay oo shaqadana marmaraan ku isticmaalo marka labadaa luqadood baan ku hadlaa inkastooy luqadaydu tahay af faransiis waan gartay dad kala duwan oo dee ajnebi soomaali swed dadka new zealandis dad kala duwan baad mateshaa magaalada genevana dee waynu garanaynayo waa caasimad dunida caanka ah oo saldhig u ah dad badan waxyaabaha dhaqamadae kala gedisanee xiisaha leh ee kusoo mara maxaa ka mid aad la yaabtid ama markaad barbar dhigtid dhaqankaagii hore ee dhaqanka soomaaliga
waa su-aal fiican wadankan dad shucuubtaas wada degan oo dhami waxay ku wada degan yihiin horta waa dad jecel inay bartaan dhaqanka dadka kale oo la isdhexgalo oo meel la isugu yimaado oo caruuruhuna meel isugu yimaadaan oo cuntooyinka kala duwan la la la kala dhadhamiyo marka isdhexgalkaasi aada buu u fiican yahay soomaalidana wadankan waxaa looga yaqaanaa dad yaro xidhxidhan oon dadka kale dhexgelin oo dhaqankoodana aada ugu adag marka dhaqankeenu aada buu u fiican yahay waanan jeclahay haddeerna dadkaan dhex galay aada baan uga warramay dhaqankeena oo ay keentay inay laftigoodu bartaan marka waxaan kolley soomaalida kula talin lahaa in ay muujiyaan oo ay dhaqankeena quruxda badan dadka usoo bandhigaan sababtoo haddaynan dadka dhexgelin oo dhaqankeena tusin dee weligoodna ma baranayaan fikrad khaldan baana laynaga haysanayaa soomaalidu waa dad firfircoon waana dad meel kastaba hadday galaan wax ka soo saari kara waxaadna moodaa soomaalidu inayna luqadu horta way ku yaryihiin inay luqadda meesha ay joogaan ay aada u bartaan ay si fiican u bartaan waayo luqaddu waa furihii nolosha markay luqadda bartaanna meel kasta waxaa jirta meel informationada laga helayo ama hadday noqoto wararkii soo kordhay ama qaanuunada cusub ee isbedelay ama waxay xaq u leeyihiin